webiga shabeelle ee dhex mara bartamaha magaalada beledweyne ayaa buux dhaafay kadib markii roobabkii dayrta ay ka curteen gobolka hiiraan iyo dowlad deegaanka soomaalida uu ka yimaado webiga shabeelle sida xogta hordhac ay tilmaamaysa magaalada beledweyne ayaa ka mid a meelaha ugu horreeya laga cabsi qabo inay ku dhuftaan daadad xoogan oo ka dhalan doona roobab mihiigana iyo duufaanta iliina cabdixakiin maxamuud xasan oo ka mid a bulshada magaalada beledweyne ayaa redio beello u sheegay in sanadkan gudihiisa markii labaad ay ka cabsi qabaan bulshada magaalada beledweyne inay ka barakacaan fatahaadu geysto webiga shabeelle
runtii waxaa waaye magaaladan sanadka hadda lasoo dhaafay aad waxay soo baxaysay fatahaadda haddana waxaa la sheegay roobab oo dabayle wato oo iyo iyo fatahaad wato marka waxaa waaye magaalada magaalo waxaa hadda soo kabanaysay ahayd balse laakiin uma gegsa karto in mar laba haddana fatahaad kale ay imaato laakiin ilaahay waxaa ka rajaynaynaa sida loo sheega inaysan noqon laakiin magaalada dadaal badanay samaysay biyo xirano badan iyo mashruuc fara badan oo dhanka biyaha biyo xiranada la fuliyo ayaa jiro dadaalka ma yara haddana wixii dhacayo waxaa waaye wax la celi kara ma ahan runtii magaalada waxaa cabsi badan ayay qabtaa oo ah dhanka roobabka oo hadda aad u curtay oo xalay ahay kii biyo dhigay ugu dambey hadda oo weliba laga baqaba inuu biyaha roobka iyo webiga hal mar iskaashadaano fatahaad emergency ah ay imaato marka waxaa waaye roobabku waa kow cabsida way badan tahay laakiin magaaladu dadaalkeeda waxaa waaye boqolkiiba boqol waxay ku dadaalahaysaa in ay sanadihii hore wax dhacay aysan dhicin xalay roob waxaa da-ay abaarihii wuxuu bilowday koo iyo tobankii saac ilaa wuxuu socday shan saaca habeenimo waad dareemi karta roobkaas biyodhiguu leeyahay culeyskuu leeyahay haddana ilaahay fadligiisa hadda uun sida loo filinayo muusan noqono biyodhig yar uu sameeyey inta kale laakiin waxay ku xaroodeen meelihii loo sameeyey haddana waxaa roobki waa kow dadkana baqdin badan ayay qabaan waadiyadii waa kana waa biyihii kusoo shubahayan webiga xagga biyaha ka soo fatihi jira webiga xoogaa waa la xaliyo mashaariic badanaa laga fuliyey waxaa macquula marka inuu meel qaarkood jabsado ama meel aan laga filanayn uu haddana ka soo baxo
gudoomiyaha degmada beledweyne cumar cusmaan calasow ayaa redio beedlo u sheegay in sida hordhaca xogaha la helaya ay muujinayaan in magaalada beledweyne ay ku dhufan doonto duufaanta iliino wadata roobab mihiigaana waxaad ogtihiin xilligii roobabkii dheerta ay bilowdeen magaalada beledweyne waxaa ka bilowday roobab roobabkaas oo laga yaabaa inay haddii sii bataan sababi karaan fatahaad aada u weyn walow magaalada beledweyne ay ka mid tahay meelaha inta badan hadday dhacdo fatahaadda ama xilli roobeedka meelaha ugu horeeyo ay ka sameyso fatahaadda waxaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ugu baaqaya inay marka hore aada ugu feejignaadaan meelaha biyaha inta badan markay roobka ama uda ama webiga uu bataac meelaha uu badanoo biyaha ay ka baxaan oo ay ka mid tahay hareeraha webiga iyo meelaha godadka ah sida keliyada iyo meelaha kale oo biyomareennada ah kuwaasoo mar walba un saameyn ku leh waxaad ogtihiin fatahaadii lasoo dhaafay in bulsho degneed waadi dhexdeeda xilli biyihii ay bateen ama roobab ay da-een roobab aada u weyn in saameyn ku yeeshatay haddii uu ilaahay qadaro in roobabkaas ay da-aan ama fatahaadaas ay imaadaan in dadku mar walba ay feejignaan sameynaa ay sameeyaan waxaan alla ka baryaynaa marka hore inuu ilaahay naga qabto ama ilaahay naga yasiro fatahaadaas waa wax dhibaato bulshada ku ah magaaladii in sanadkii ama labadii sanadkii laba mar gudood in bulshadii ay barakacaan in bulshadii ay saameeyeen guryihii ay degnaayeen iyo dhammaan masqulihii iyo guryihii ay ka dumaan laba sano sanadkii laba mar ay dhibaatadaas ay ku dhacdo waa wax allah aan ka baryayno in uu naga qabto ama naga yareeyo fatahaadaas laakiin hadduu ilaahay qadara sida hadda saadaasha qubarada ay sheegayaan ama dadka ay ku takhasusay arrimaha fatahaadaha cilmiga biyaha ku takhasusay waxay sheegayaan in ilino oo laga cabsi qabo inay ku dhufato qeybo ka mid ah dalka soomaaliya meelaha cabsida laga qabo waxaa ka mid ah meelaha buuraleyda ah iyo webiyada uu maro webiga shabeelle iyo jubbax beledweyne waa laba waxaa isku darsantay waa dhul buuraley ah magaalada waxaa ku hareeraysan buuro sidoo kale waxaa mara webiga shabeelle ayaa dhex mara waxayna mar walba ugu duwan tahay magaalooyin kale oo hadda cabsida laga qabo ama qubaradu ay sheegeen iyada mar walba fatahaadu way ka dhacdaa oo sanadkii ladii hal mar uusan ka dhicin laba mar way ka dhacdaa marka in bulshadu ay sameeyaan feejignaan bishii may ee sanadkan ayaa ahayd markii daadad xoogan ay ku dhufteen magaalada beledweyne taasoo ay ku barakaceen boqolaal kun oo qoys waxaana mar kale bulshada beledweyne ay ka cabsi qabaan in sanada gudihiisa markii labaad ay barakacaan